waad mahadsantahay walaalka ramadaan mubaarag adiga iyo dhammaan dhegaystayaasha warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan iyo guud ahaan dadka muslimiinta ah meel kasta oo ay dunida ka joogaan waxaan allah weydiisanaynaa inuuna waafajiyo fadliga bishan dunuubteennana dhaafo noona naxariisto dadka muslimiinta ah ee dhibaataysanna dhibaatada uu ka dulqaado oo ay ka mid yihiin walaalaheenna falastiin turkistaanta bari iyo kuwa la midka ah haddii aan u soo noqdo su-aashaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada waxa uu dhegaystayaashiisa inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan maadaama bishan ay tahay bishii qur-aanka uu soo gudbin doonaa duruus muhiimad gaara xambaarsan oo uu horay u jeediyey sheekh khaalid baadarfi raximahullaah oo ka mid ahaa culimmada caamiliinta ah kuna geeriyooday dalka yemen duruustaas oo ku biiraysa duruusta qur-aaniga ah darsiga uu sheikhu jeedinayo wuxuu ciwaankiisu yahay ta'amulaad ama isdultaagyo lagu samaynayo suuradaha annuur iyo alxujaraat ee ka mida qur-aanka kariimka sidaan la soconno suuradahani waxaa ku jira towjiihaad rabbaani ah oo aada u quseeya bulshada iyo mujtamaca muslimka ah towjiihaadkaas oo weliba xoogga saaraya jaanibka akhlaaqda iyo sida ay tahay in bulshada muslimka ah ay dhexdeeda u macaamisho duruustan oo aan aragnay sida wanaagsan ee uu shiikhu usoo diyaariyey iyo tacliiqaadka qayimka ah ee uu saaray ayaan jeclaysannay inaan u tarjumno luuqadda soomaaliga si dadka soomaaliyeed ay u fahmaan talooyinka iyo awaamiirta ku jirta labadaas suuradood ee kale ah annuur iyo alxujuraat sidoo kale waxa ay qayb ka tahay iskuday aan ku doonayno inaan ku waarino turaadka iyo dhaxalka ay ka tageen culimmada caamiliinta ah oo aan ku doonayno in duruustooda iyo wixii ay ka tageen aan bulshada ugu soo gudbinno waxaan allah weydiisanaynaa in sheikha duubay silsiladan sharciga ah ee sheikh khaalid baadarfi abulmiqdaad alkindi u naxariisto miisaankiisa xasanaadka ah u saaro annagana nagu anfaco silsiladan qayimka ah ee uu sheikhu jeediyey habeen weliba ayay dhegaystayaashu kula socon doonaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada marka laga reebo habeenka ay sabtida soo gelayso oo aanu barnaamijku jirin mar kale dhegaystayaasha waxaan leenahay ramadaan mubaarag waxaan nafteenna iyo tiinaba ku waaninaynaa inaan ka faa'iidaysanno fadliga bisha barakaysan ee ramadaan